سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسigeenna maanta waxa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo lix iyo labaatanaad kana mid ah suuratu albaqara waana dersigeennii afar iyo labaatanaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxau aayaadkii dersigeennan ka horreeyey inoogu soo tilmaamay in nebiyullaahi ibraahiim rabbi uu amray inuu kacbada dhiso ilaahay subxaanahu wa tacaalaa isagiiyo inankiisii ismaaciil inuu farayna inay kacbada u nadiifiyaan oy ka nadiifiyaan sanabyada shirkiga nijaasta kacbada oy u nadiifiyaan dadka kacbada ku dawaafaya kuwa ku ictikaafaya dhexdeeda ee dhex fadhiyaya ilaahay digrigiisa ku haya iyo kuwa rukuucsan ee sujuudsan salaadaha ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu intaa tilmaamay waxau halkan ku tilmaamayaa nebiyullaahi ibraahiim oo rabbi baryaaya ilaahna weydiisanaya inuu gurigan ka dhigo mid aamin ah gurigan inuu ka dhigo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala risiqiisa uu badiyey qaala tacaala rabbi waxau leeyahy wadkur xusnabi allow cid wakhti dadka u sheeg qaala uu idhi ibraahiimu nebiyullaahi ibraahiim rabbi yaa rabbi allahay abuurtee ilahow ijcal yeel haadaa kani maka ah beladan ilaahow dhul ka dhig aaminan aamin ah nabaadiinaysan aan dhib lahayn warsuq ilaahow dheefiyo arsaaq ahlahu ehelkiisa min athamaraati ilaahow midha ku arsaaq ilaahow nicmada ka soo go'da dhulka rabbow ku arsaaq man axad arsaaq aamana rumeeyey minhum xaale iyaga uu ka mid yahay billaahi ilaahay iyo walyawmi alaakhir maalinta dambaysa nebiyullaahi ibraahiim ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu baryayaa waxaanu u baryayaa ubadkiisii buu u baryayaa dhulkan maka ayuu u ducaynayaa nebiyullaahi ibraahiim wuxuu baryadii ku koobay keliya kuwa ilaahay rumeeya sababtu maxay tahay nebiyullaahi ibraahiim waxaynu darsigeennii hore ku soo aragnay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryey oo idhi rabbow hoggaankan aniga hoggaaniga dhigtay wa min durriyatii ilaahu carruurtayduna hayla wadaageen ka dhig qudwa ilaahay wuxuu laa yanaalu cahdi daalimiin ballankaygaasi kuwa daalimiinta ah marna nasiib uma yeelanayaan nebiyullaahi ibraahiim isagiioo ka baqaya inuu qaladkii marka hore uu ku dhacay ku dhaco ilaahayna uu idhahdo baryadani maya sidaa ma aha uu ka sii reebaba imanka ilaah waxaad arsaaqdaa keliya ood nabaadiinada siisaa inta ku rumaysay maalinta qiyaamana rumaysay rabbi wuxuu leeyay ibraahim maya xagga risiqay noqotay gaal iyo muslimba ifkan waan arsaaqaya ka mu'minkee ku rumeeyana waan arsaaqi ka gaalkee ku diidana waan arsaaqi maxaa leh adduunyadan ilaahay yucdi dunyaa buu nebigu yidhi adduunyada ilaahay wuxuu siiyaa man yuxibu waman laa yuxib ilaahay ninkuu jeceliyey iyo ninkaanu jeclayn labadaba adduunyada wuu siiyaa maal buu siin carruur buu siin darajuu siin magac buu siin ilaahay wuu siinayaa waxay noqotay diinka ilaahay diinkase ma siiyo ilaa axaduu jeceliyey mooye axad kale ma siiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka haddaba nebiyullahi ibraahimna rabbi wuxuu ku leeyahy ibraahim mid mu'mina iyo mid gaala labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arsaaqi doonaa ducadan iyo alle barigani goor mu ahaa aayaadkan iyo aayaadka dambaba si ay noogu fasirmaan bal in yar aan isdul taagno nebiyullahi ibraahim taariikhdiisii nebiyullahi ibraahim isagii oo xijaas isagii oo shaam jooga falastiin ayaa ilaahay wuxuu amray inuu qaado haweenaydiisii haajara iyo inankeeda ismaaciil halkee uu geeyo xijaas halka kacbada wuu soo qaaday wuxuu keenay maka halkii buu dejiyey way ku barbaareen halkii ayay markaasi nebiyullaahi ismaaciil iyo hooyadiiba ay deganaayeen ibraahim muse wuu ka laabmay ibraahim wuxuu soo qaaday haweenaydiisii iyo ilmihii ilmaheedii yaraa ismaaciil oo naaska jaqaya waxaa u sidaa qarbad biyo ah iyo mid timira wuxuu leeyahay cuna dheefsada meeshuu dejiyey waa meel aan baad iyo biyo midnaba lahayn aan waxbaba lahayn waa meel abaara weeye oo mana ah halkiibuu kaga dhaqaaqay haweenaydii way yaabtay meel cidlo ah oon cidba deganayn oo abaar ah oon biyo lahayn oon dad ay weheshataa joogin xagguu kaga dhaqaaqaya way ka daba qaylisay ibraahim ibraahim yaad nooga tegaysaa nebiyullahi ibraahim juuquma odhan ilaahay baa amray halkaa deji soo dhaqaaq halkii buu dhigo wuu socday haweenaydii mu'minad bay ahayd nebiyullahi ibraahim inuu nebi yahay bay og tahay waa haweenay nebi iimaankeedu markaas wuxuu barayaa waxyaalo fara badan waxay tidhi ibraahim ma ilaahay baa ku faray sidan inaad naga nala hadlin cidlada aad nagaga dhaqaaqdin haa buuhi nebiyullahi ibraahim waxay tidhi haddaba iska sii soco ilaahay marnaba na dayici maayo nana lumin maayo ilaahay baa nala jiri doona wax walba noo qaban doona ibraahim wuu socday markuu buurtii xagga kale ka maray ayuu labadiisii gacmood kor u taagay wuxuu idhi rabbow carruurtaydii waxaan dejiyoon furay meel aan biiyo baad midna lahayn rabbow maka ilaahow ka dhig midhaha adduunka oo dhan meeshii u soo hoobanayey ee uu imanayey markaa rabbi wuxuu leeyay wadkur xusnabi allow cid wakhti dadka u sheeg qaala ibraahiimu nebiyullaahi ibraahiim uu yidhi rabbi allahay abuurtay ilaahow ijcal ka yeel haadaakani maka ah baladan dhul aaminan aamina warsuq ilaahow ku arsaaquu dheefi ahlahu ehelkiisa min athamaraad ilaahow midha ku arsaaq man axad arsaaq aamana ku rumeeyey oo aamana rumeeyey oo minhum ayaga ka mida bilaahi ilaahay rumeeyey walyawmi alaakhir maalinta qiyaame ee dambaysana rumeeyey qaala waxa uu rabbi waman axadka kafara gaaloobana ee aan iimaan yeelan fa ukaana waan arsaaqi fa umaticuhu waan u raaxayn qaliilan in yar intuu ifka joogo ayaan u raaxayn suma deedna adtarruhu waxaan u dhibgelin oon ku ciqaabi ilaa cadaabi annaar naar cadaabkeed buu li rabbi subxaanahu wa tacaala suma adtarruhu waxaan u dhibgelin ilaa cadaabi annaar naar cadaabkeed ifkan baan ku arsaaqi laakiin aakhiro waban ciqaabi buu li rabbi subxaanahu wa tacaala wa bi'sa waxaa xumaaday almasiir aayo iyo marjac iyo meel loo laamana jahannama ayaa ugu foolxumo weyn buu li rabbi subxaanahu wa tacaala wadkur xusnabi allow cid wakhti dadka u sheeg yarfacu uu kor qaadayey ibraahiimu nebi ibraahim alqawaacida tiirarkii min albeyti guriga uu kor qaadayey markuu nebiyullahi ibraahim kacbada dhisayey dadka u sheeg iyo wa ismaaciilu ismaaciil nebiyullahi ibraahim muddo ka bacdi ayuu soo laabmay ilaahay markii uu haweenaydii arsaaqay biyihii samsamka uu u soo saaray reero dhani ay la soo degeen muddo ka bacdi buu soo laabmay wuxuu idhi ismaaciil ilaahay wuxuu i faray arrin inaan sameeyo wuxuu idhi aabbo samee wixii lagu faray anna waan ku gargaari may gargaaraysaa buuhi haa waan ku gargaari nebigu ibraahim wuxuu tegay halkii kacbada la amray inuu ka dhiso dhismihii kacbaduu bilaabay dhagaxba dhagax inuu duldhigaayo inuu gurigii ka kicinaayo aasaaskii iyo seeskii inuu kicinaayo nebiyullahi ismaaciil markuu gurigii dheeraaday ibraahimna wuu dhisayey ismaaciilna dhagaxdu u soo dhiidhiibaayey halkii uu ku joogsanayay laba hal dhagaxii uu kacbada u fuulayey si uu sallaan ka dhiganayey amba saqaalad ayaa waxaa ku sawirmay nebiyullaahi ibraahim lugihiisii waana kanaan ku aragnay maqaamu ibraahiimka wadkur cusnabi allow id wakhti dadka u sheeg yarfacu uu kor u qaadayay ibraahiimu ibraahim alqawaacida tiirar min albeyti guriga xaggiisa qawaacid aasaaskii iyo tiirarkii iyo kaabadihii min albeyti guriga wa ismaaciilu ismaaciilna uu la dhisayey iyagiyoole labadoodu qaa'ilina iyagiyoole rabbana allahana abuurtee nalahow taqabbal minna ilaahu shaqadan fiicaneen hayno naga aqbal innaka adigu anta adigu assamiicun alla wax walba maqli og baa tahay alcaliim alla wax walba og baa tahay waxaan samaynaynoo dhan baad arkaysaa waxaan ku hadlaynoo dhan ayaad maqlaysaa alla barigaygaad maqlaysaa rabbanaa allahana abuurteenna lahow wajcalnaa waxaad naga yeeshaa labadayada muslimayni laba muslim oo laka adiga kuu sugnaaday rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni laba kuu hoggaansan laka adiga wa min durriyatina carruurtayadana ummatan ummad ka dhig muslimatan kuu hoggaansan laka adiga wa arina ilaahow na tusi manaasikana acmaashayada xajka manaasikana acmaalu xajina acmaashayada xajka iyo saannu kuugu cibaadaysanayno rabbowna tusi wa tub calayna ilaahu nooganaga toobad aqbal waan kuu soo guryohooyannay waan kuu soo laabannay innaka adigu anta adigu adtawaabun alla toobad aqbalid badan baa tahay alraxiim oo naxariis badan ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu tilmaamayaa ducada quruxda badan ee nebiyullaahi ibraahiim iyo ismaaciil ay aamiin isku yidhaahdeen ay gacmaha kor ugu taageen ilaahow waadna maqlaysaa ilaahow waadna og tahay rabbow shaqadan aan hayno gurigaaga aan ku dhisayno rabbow naga aqbal rabbow naga dhig muslimayn laka laba kuu hoggaansan amarkaaga oggol muslimiina ilaahow ka dhig carruurtayadana ummatan dad muslimatan laka kuu hoggaansan wa arinaa manaasikana ilaahow na tusi manaasikana acmaasha cibaadadayada iyo xajkayaga na tusi waxaannu samaynayno wa tub calayna ilaahow naga toobad aqbal innaka anta tawaabu araxiim axad toobad aqbalid badan naxariis badan oo tulis badan baa tahay nebiyullaahi ibraahim ducadii ma joojin ubadkiisu waa alla baryaya wax kastoo fiican buu ugu alla baryaya berri markay wakhtigu dheeraado way baadiyaysan karaan way lumi karaan waxau rabbanaa rabbigayow wabcas ilaahow bixi fiihim carruurtayda dhexdooda waxaad ka soo saartaa rasuulan rasuul ergey ka soo dhex dir kaasoo minhum ayaga ka mid ah kaasoo yatluu akhriya calayhim korkooda aayaatika aayaadkaaga ku akhriya wa yucallimuhum bara alkitaaba kitaabka waalxikmata sunnaha iyo murtida wa yusakiihim tahira oo hufaa bale innaka adigu anta adigu alcasiizu alla cid walba ka adag baa tahay alxakiim maamul wanaagsan shay walbana halku ku habboonyey dejinaaya waa allabari nebiyullaahi ibraahim uu ku allabaryaayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala carruurtiisan uu ka soo dhex saaro mid mu'min ah iimaanku dhab ka yahay rasuul ah ummaddan u diga xaqana ugu yeedha waa ayaa dacwaddani cidday ku dhacday waa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaa hadalladiisii ka mid ahaa inuu yidhi anigu waxaan ahay dacwatu abi ibraahiim alla barigii aabbaha ibraahiim waxaan ahay bishaaradii walaalkay ciisa hale nebi ciisena wuu igu sii bushaareeyey nebi ibraahiimna wuu igu allabariyey oo waa kan le rabbanaa rabbigayow wabcas bixi soo dir fiihim dhexdooda rasuula rasuul minhum ka mida waa nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh rasuulkaasoo yatluu akhriyey calayhim korkooda aayaatika aayaadkaaga qur'aanka wa yucallimuhum bari fahansiin alkitaaba kitaabka qur'aankaa waalxikmata murtida iyo caqlibadnida iyo sunnahana u bari doona wa yusakiihim dahiri doona oo ka dahiri doona qurunka shirkiga ka dahiri doona innaka adigu anta adigu alcasiiz alla cid walba ka adag alxakiim xikmad badan oo shay walba halku ku habboonyey dejinaya ayaa tahay kaas waxaa weeye nebiyullaahi ibraahim alla barigiisii haddaba waxaa cajiiba nebiyullaahi ibraahim dacwadda qiimiga badan isagoo leh ehelna u ah ayaa ilmo nebi aadan in fara badan oo ka mid ah nebi ibraahim bay sheegteen nebi ibraahimna ehelkood ma aha yahuud waxay idhaahdeen nebi ibraahim annagu ahaa diintii ibraahiimna annaga haysanna waana been abuurasho inteeda leeg nasaarana saas leeg bay idhaahdeen mushrikul carabkii sanabyada caabudayeyna saas leeg bay u hadleen markaa rabbi wuxuu leeyihi waa man waa kuma axadka yarqabu nacaya can millata ibraahiima nebi ibraahim diinkiisii ninka niciye diidi waa ayo ilaa man mid mooye safiha ku doqoniiboobay ku maangaaboobay nafsahu naftiisa mid naftiisii dayacay oo ku doqoniiboobay oon waxba la damcin mooye axadka kale ee nebiyullaahi ibraahim diinkiisa nacaya waa kuma buu leey rabbi subxaanah wa tacaala ma jiro waman waa kuma axadka yarqabu nici can millata ibraahiima nebi ibraahim diinkiisa can millati ibraahiima nebi ibraahim diinkiisa eeg laftigan rakiba waxa weeye haddii ay cani ka daba dhacdana waa nacayb hadday fii ka dambaysana waa jacayl marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeya waman waa kuma axadka yarqabu nacaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diinkiisii ilaa man mid mooye safiha ku maangaaboobay jaahil ku noqday nafsahu naftiisii ku jaahil noqday mooye naftiisii ku doqonimoobay oo dayaacay mooye axadka diinta nebi ibraahim nici waa kuma ma jiro weeye axad nacayaa ma jiro walaqad waxaa dhaba istafaahu allaahu istafaahu inuu doortay nebi ibraahim allah fi dunya adduunyada dhexdeedu ku doortay walaqad waxaa dhaba istafaynaahu istafaynaa inaan doorannay hu oo nebiyullaahi ibraahiima fi dunyaa adduunyadan dhexdeeda ayaan doorannay waynahu ibraahim fi alaakhirati aakhirana la min alsaalixiin saalixun mid wanaagsan oo la min alsaalixiin inta wan wanaagsan ee qiimiga badan ka mid ah weeyaan buuhi rabbi subxaanahu wa tacaala id wakhti dadka u sheeg qaala uu yidhi lahu ibraahiim rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim isdhiib oo hoggaansan ibraahim id wakhti xusnabi allow qaala lahu uu yidhi ibraahiim rabbahu rabbuhu rabbigii uu u yidhi aslim isdhiib qaala waxa uhi ibraahim aslamtu waan hoggaansamay lirabbi alcaalamiin uunka oo dhan allihii abuurtay iska lahaa ayaan u hoggaansamay oon isku dhiib oon islaamay ilahay markuu intaa tilmaamay waxa uu leeyihi rabbi wawasaa wuu amray wuu dardaarmay bihaa kelmadda tawxiidka iyo islaamnimada ibraahiimu ibraahim baniihi carruurtiisii buu u dardaarmay wa yacquubu nebiyullaahi yacquubna wuu dardaarmay oo carruurtiisii buu u dardaarmay oo wuxuu idhi mid walba yaa baniya ubadkaygiyow inna allaha allah istafaa wuu doortay lakum idinka waxa uu idiin doortay addiina diinka ee falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum idinkoo muslimuuna kuwa muslimiina mooye yaanay geeri idiin iman ilaa idinkoo muslimiina mooye halkan ilaahay subxaanah wa tacaala waxa uu nagu tusayaa nebiyullahi ibraahim diinka dhabtuu haystay inuu ahaa tawxiidka ilaahay subxaanah wa tacaala xaqa ayuu haystay kelimatu tawxiid ayuu nebiyullaahi ibraahim ehel u ahaa nebiyullaahi ibraahim ilaah keligii in la caabudo wuxuu ku dardaaray ubadkiisii buu ku dardaaray nebiyullaahi ismaaciil nebiyullaahi isxaaq yacquub ubadkiisii buu ku dardaaray nebiyullaahi yacquub oo carruurta carruurteediina weladka weladkiisii ah ilmaha ilmihiisiiya isaguna wuxuu ku dardaaray ubadkiisii faraha badnaa ayuu ku dardaaray xaqanu ku dardaaray wuxuu idhi yaanay si kalaba u dhicin arrin idinkoo muslimiin ah oo ilaahay u hoggaansanuun ha laydin arko wawasaa wuu faray ibihaa kelmadda tawxiidka ibraahiimu ibraahim banihi carruurtiisii ilaahayna waa kii qur-aanka lahaa wa jacalahaa kelimatan baaqiyatan fii caqabi fii caqibi wuxuu ka dhigay nebiyullaahi ibraahiim kelimatu tawxiidka kelmad ku baaqiya cidhibtiisii iyo fariciisii dambe sababtu waa maxay lacallahum yarjicuun inay ilaahay u toobad keenaanay u soo laamaan la arkee wa yacquubu yacquubna wuu dardaarmay wuxuu idhi yaa baniya ubadkaygiyow ina allaha allah istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina diinka islaannimada iimaanka ee falaa tamuutunna ha dhimannina ilaa wa antum idinkoo muslimuun kuwa diinka haysta oo rabbi u hoggaansanoo muslimiina mooye si kaleba yaanay geeri idinku iman ku dhinta islaannimo waana ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysanayey iyo salafkiiba ilaahu islaannimana nagu noole islaannimana nagu dil وبالله توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته